dhalinyarada magaalada tani jowhar oo ka hadlaya isbeddelka dhalinyaro ee ka jira magaaladan ayaa tilmaamay in meeshii ugu adkeyd ay marayso isbeddelka dhalinyarada marka loo fiiriyo rabshadaha ciyaalweerada dhalinyarada ku nool magaalada tani jowhar oo radio snai la hadlaya ayaa tilmaamay in ay tahay in la wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya taliska ciidanka booliiska ee degmada jowhar iyo ururada dhalinyaro ee ka dhisan magaaladan taas oo loogu guuleysan karo rabshadaha soo noqnoqday ee ka dhacaya xaafadaha magaalada tani jowhar cabdimaajid xasan xareyd iyo hanad axmed oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa ururada ka dhisan magaalada tani jowhar ayaa tala ahaan uu soo jeediyey in taliska ciidamadu ay xiriir wanaagsan la yeeshaan ururada dhalinyaro ee ka dhisan magaalada jowhar taa oo lagu ciribtiri karo rabshadaha kala duwan ee magaalada ka socda islamarkaasina ay sahli karto in ay booliisku ay ku dhex milmaan dhalinyarada magaaladan
waxaa lagu xoojin karaa waxay tahay booliiska laftarkiisa in soo jiidasho laga helo dhalinyarada inuu qadariyo dhalinyanimada ku qiimeeyo dhalinyarada in walba dhib badan yihiin haddana qofka dhalinyarada oo dhibaatadiisa badanta haddana wuxuu u baahan yahay in kalsooni dheeraad la siiyo marka marwal booliiska wuxuu ku qasban yahay wiilka xun iyo kansanba inay isku dhaqaan dhalinyaradii kalsooni dheeraad ay geliyaan amniga ay kala shaqeeyaan ay wax fahansiiyaan qaladaadka markay ka dhacaan oo kale inayn mataqaanaa bareeshar aysan saarin oo qaabka alaala qaabka wax ku fahmi wax ku fahansiiyaan taas marka waxay keenaysaa wiilka dhalinyarada inuu booliska markaad fiirisid de maalmahan waxaa jira sanadahan dambe soo baxay wax la yiraha ciyaal weero oo runtii aan saas magaalada ku badna laakiin marar qaaraa jira ay soo awaabulaan oo ficilo aan saas u weynayn ay sameeyaan laakiin taasina waxay keenaya marka ficilo weyn ay ku tagaan marka midaas oo kale kaalin weyn ay ka qaadanaya dhalinyaro dhalinyaro ayaga is yaqaano marka aad askariga booliska dhalinyaro uu yahay wuxuu fahmayaa shaxda meeshay ka jirto dhibaatada meeshay ka imaanayso dhalinyarada meeshay ka xigaan qaabkay u nool yihiin deegaanaday ku badan yihiin kuwa san kuwa fiican dhalinyarada masla xuma marka hadba waxay kaalin weyn ku leedahay ninka askariga booliska hadduu dhalinyarada uu ku milmo ama dhalinyarada efsirkiisba oo ka yimid taas waxay qayb weyn ka qaadanaya amniga iyo kala dambeynta iyo ixtiraamka nidaamka
markaan fiirina marka magaaladan joogno qaybihii dambaan soo gaarnay ee jowhar dhalinyarada booliiska ah iyo dhalinyarada caadiga ahoo shacabka oo magaalada joogo ma aragtaa in ay xiriir leeyihiin amaba ay isdhexgalaan aad iyo aad aad aad u arkaa inta badan walow xoogo dhalila yar iska jiraan qorshaan waa noogu jiraa mar walbaba inaa booliiska la shaqeeno oo waxtee inta badan hadda booliiska arkaysid waa dhalinyaro mar badan booliiska soo bandhigayaan shaqooyin badan oo ee dhahayaan ciidana u baahannahay inta badanna waa ka warhaysaa adig aadaa ugu warhaysaa dhalinyaro booliis markay soo bandhigaan ee dhahan ciidanaan rabnaa intaasoo boqolaa rabnaa inta badan waxaan ka dhigaynaa urur ase ururkeena ahaan dhalinyaro haddana ase urur dhalinyaro ahaan waa la kulanaa hay-ada maalmihii ugu dambeeyey waxaa shaqaaqooyin kala duwan oo dhanka dhalinyarada ay ka jiraan xaafado ka mid ah kuwa magaaladan kuwaasi oo ay dhalinyaro iskooxo kooxeystay oo la baxa ciyaal weero ay rabshado kala duwan ka sameynayeen